bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti fayle dhegaystayaal ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobada oonamaadada taariikhdii adag ee edinta labaatan iyo sideeda berle koowaad sannadda labada kun toban iyo sagaalkiisan ka dheega doontaan waliba iyo ukumid ahaa madawiinaga maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftiganeen oo soogaamiyo bahay bakool iyo shabeellada hoose iyo sheegay inuusa ka shaqeeyi doono amarada shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya muudey iyase sheegay in mas-uuliyiinta matalaayeen shacabka koonfur galbeed ku tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sameeyi doonaan walwalba ambaahanyin shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya si anfay lahaada xiriirka dowladda iyonay maamulka koonfur galbeed xasan sheekh maxamuud madawiinagii hore ee soomaaliya iyo sheegay in xilligan dalka usaneen baahanayna keliya taliya keliya xilligan dalka usan baahanyi nidaam dastuurkiyada ka dhisanta aqoon-yahan maxamed axmed maxamuud hukumada aqoon-yahanada soomaaliyeed yaa sheegay in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka iyo matalaayang deegaanada tidiyo ku kooyayang walnaba nin qobana dadka deegaanadaasayji wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya yaa uu siina sheegay ahamiyadda reer ingiliisyowka shacabka soomaaliyeed iyo danlata si gaar ahaan shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya qodobadaas iyonay qodobo kale iyo dhegaystayaal kadheega doontaan iyonay faahfaahina shalgadiisan ee ha ku baahayo qaraxagii gelinkii geeka haya isuu kudhii magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya haatay dhegaystayaal mar kale kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeye ee barnaamijka weliba usaniignagada doone madawiinaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigane ayaa sheegay in usuku shageeyi doono dano shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya xilliuusa shalaytii la hadlaayo qaabkumada bulshaa ku qiybgali hiritaanka wejiga koowaadee reedan heliisowka koonfur galbeed ee soomaaliya shacabka kiisho
وليدك فرحسنا حفلتهم قراءة تلك غرب والفريق ديوشيسين تبلاو مديرنا سلي بلاو حتى بلاو الدرب حفلته ولي الكوبيري إنك ديوشيسين لبلاو ديوشيسين لبلاو حفلته ولي بلاو يحتاج ديوشيسين ونبلاو لإنك الشاي ويجي كورة بلاو ogaada waana meelfeyle madaxaysa taageeradana kama hasantiin runtii dadka reer koonfur galbeed wala intaan baryeeyay shaqada fayleeyey taageerada iyo suubiya meelkasoo iyo rogaan dal iyo dibadba ani wala imeetaa sharaf dhiiragelin iyo ani horan dareero hogaaniwadi horan aniwadi horan inka dareero yaa imeeta eedaansan kama hadnagee weli kalesin sheegay wale ani ka shaqayn doona oo ilaahay dara rabitaankii waa allaalay waaankibataan wali ka shaqayn dooneen horumarkii sharaftii wadajirkii midnimadii ya ka shaqayn doona insha allah weli ka shaqayn doona taladii taladiisi taladiisi ii sheegtaan ya ka shaqayn doona insha allah ana wali ahaa qowsaare isindoorateen hamiin iyo geena hanjeeda maslaxada reer koonfur galbeed lankasta oo reer koonfur galbeeda geelisoo yaka ogaadaana walaagisudabuufe qaba amni sheeg walwalba yaka ogaadaan weli muhiimnima ah reer koonfur galbeed ili galayo laysqabsada lagu shaqeeya amniga hooga amniga helna nolol ma helo mustaqbal ma helo والبرشة مرهلو عاصمات مرهلو شقة مرهلو إبادة مرهلو dadkii reer koonfur galbeed haay meel kastoo iyo rogan weli kayihiin qaxooti wal a d b seero d b meel kastoo soomaaliya qaxooti kayihiin weli badaanee dadkaas lahannaga deegaankoo lahakannaga dalkoo hakannagadaan beeroosoo abuuradaan horumarkoo ka shaqaysdaan caafimaadayda dadka noolaadaan meel walbo iyo rogan wadaa naga doona insha allah aan xamadooga naganahay aan bohrada kala rooga naganahay dibudejinaan soo biri doona dibaan laga doonno wadan shooca ka nagli doonaan wali aan meli doonaan si sharaf leh yaan noolaada doonaan insha allahu wali jartee والله روم الجرام جيك فيكم فوق البيت والتي والله روم مجر والتي والله روم مجر والله القيمة فوق البيت أنا ولد ولا يسدي والله سلطان ذا البداية له تيم ورانا مجر تيم دبر مجر دكتي وراها شقي تيم كي ورا وليد ولا دكتي دولتي وراها شقي دكتي تيم كي ورا هو هاي أمان ذي شقف إليها قولي intaad la deegsiyeen sartumaa dhiseen intuu unuunka kooyamelidooradigo hooyo mahayna mar suubii lahay iyo suubii in tiinkii hore la isacaayow ee waa iska ammaanow tiinka hore sharfa iyo sharfadii ashaqeey haddana dadka dhan baa haltiine umdhan haltiimayna welina seeri doona tiinfayna oo shaqeeyi doona shaqadii meeloloodi kasii wada umdhan weliwadaan lawardo maamulku koonfur galbeed walan baahayaa dowladda in nadaamka la sheego dadkow shacabkow shacabkaa ka bilaaday dowladnimada welila badaylan kasta oo shacabe adeegi isu dowladnimada ka lahay xaqaan lahay xashooku subiyow adeegshay inuu seero xaqi leeyey ini nabadgelo xaqi leeyey ini jidhelo xaqi leeyey ini caafimaad hel ini walbarasho hel ini nolol isufadaaisu hel ini madiisu walbarada shaqo helo xaqinleeyey waliku shaqeeya intaba inuusa helana ka sooray koonfur galbeedeed yaa kadhawaaydoon insha allahu runtii si aan horay sheegi weli ka baaqay oo go-aankay ah wakti kasta qaadatay inaynu hooleenkoogaad oo horumarkay annaga tag dibu heshiisiin dibu heshiisiinta la sheego weliba ahaa hiliinooy qoron dareernooy waana hiliyaana waana dareeran yeelana fadhiye wan fadhiyeelayme wan hiliye horadin dareere horadin dareera horumarani deereew horumarani dareeran insha allahu taduna ka shaqeyna taasu dibheshiisiinti nin furanti nin bilaawanti taageeradana sidaasoo kale kamahasantiin horaan dareeraasi waliba ahaa walisa gooneen kamaan nagay wafdigii ballaaranaayi ee ninka kakooy xamar ninkooy ee uu soo hogaamiyaaye gudoomiyaha baarlamaanka oo lamaada golobo ka jaran xildhibaanadii wasiiradii gudoomiye ku-xigeenkii siyaasiyiintii dadkii badanaayay ee xamar ninkakooy oo unkooy inay la shaqeeyaan shaqadu faylana liila qodari eedeeda maasihii mudana gudoomiye maasanta codsigii geecalimeysaarka aykaana codsadayna kulliidii eedaakin kamaan nagay walana koo filaani reer koonfur galbeedna koo filaayeen haddana oo ilaahay hoolisiiyaan wadaasaan adi hormuudin ah meel kastoo ada hoogdoona wadi doonta babaada xamar seertoona wali koo filani dooneen dadkii ururada bulshada hayay nooc kasta lahay reer koonfur galbeed hay ada aragdii walaaliyo kii sheegeen oo baahid hore wax kuu gudbiyeen inay ada dowladda federaalka u gudbiyi doonto waana walan kala qobali doonto haninka jawaabi doonto insha allahu nooc kasta nagata adinimo federaalka walininkamuqana adiin wardigaa balalaalayo walaaliyo reer koonfur galbeed dowladda dhexe ka federaasina wali jeelaan insha allahu inaada ku sheeni doonto waana heli doona isiinna dadaalkiisa dadaadeen eelanka maasintiin waktiga oo gaalan dartiis wali imaad nagay dadkii xaquqiidgale xafladun oo noocyada badan lahay eedaa maasantiin wali isinka bishaareeyey madaxweynihii isin doorateen inii usu degtiin inteynaya shaqadiin haay meel kastoo isin joogtaan isinku warqaba inii dheeg wala isin qabtaan insha allah oo ilaahay roona walaanka doron koonfur galbeed wali waa amnigow hooba amnilinheelna horumar mar helow walaama bilowkana ku shaqayn doono amnigow lankasta meelusbaloo mari doono insha allahu ciidamada sida la sheegay war dhisi doono ciidankayna dhisi doono haan kastana ammaanaan iyo martistoona war qalabeyn doono tababar iyo qalab iyo wala usoo dhiin doonay wala iyo ka firan oo iyo ka dhiiradaan geesinimadiyo oo kugula dagaalaan shabaab oo duryaannimadun eedeeda mahadsantiin eedaansinka maalnaga nabadfayle nabadasiin bilaabatau niindareeri doonto walin dowladnimada umbaradaasana tabeelu intakadagin astaanta dowladda waato walin lamaaligeeska jare gacmo dowladnimada la sheego saaso isin lafada inid saas u yaaytan hooba isin naayna dhiyaasan ukaa ka dhiyaas dowladnimada la sheego shacabku hooba shacabku gacmo ka dhigahayno dowlad madaraas war isin ku codsanaanay dowladda haaya niila haaya isinle isna lena waana warmulenow eedayeeda mahadsantiin dibayshisiintii min furanta min dareerta beysi koowaado kii lamadaahi kii saddexaadahi lankasta horre koonfur galbeede meelusuroga iyo walalaali walaaga isutirsadaona kor surmidoona waana xallidoona walalaali walaaga dhibaatada inta ka dhigina si aana horo balan qaadigu wal xalliyee lankasta oo ehele oo koonfur galbeed ku tirsina saasoo kale weeli doono hordhaaman hadal eedeeda mahadsantiin
barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhaba iyo dhegaystayaaalka gudajarna muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya iyo sheegay in mas-uuliyiinta matalaayeen shacabka koonfur galbeed ku tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo ku sheegayi doonaan dano shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya se gaar ahaanna iyo in haanayoon ku shegayi doonaan walyaabo shacabka koonfur galbeed oon ku baahanyin dowladda federaalk ee soomaaliya uso an carabka taas ka sii daray walaagyo aboodi waayaan in yahan gudbii doonaan shacabka sadiida gobol
maanta munaasabadaan aan u joogno munaasabad aad taaliw ah oo u qiimo badan oo aan aad ugu faraxsannahay waaye waxaan rabaa hal kelimo inaan ku hormaro oo ilaahay kalaamkiisa waa meesha uu ka bilaabay madaxweynaha cabdicasiis maxamed xasan lafdi kale meeshuu ka bilaabay oo ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay laa khayra fii katiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima ajarkaasuu shaqaystay madaxweynaha macruufkii iyo wanaaggii iyo dib u heshisiinka uu ka bilaabay waa meesha qofka muslimka ee la rabo markay wax jiraan inuu ka bilaabo taasuu cabiray waana ugu mahadcelinaynaa inta ku garabgashayna waa ugu mahadcelinaynaa waxa uu kaluu sheegay madaxweynaha sida ilaahay qur-aankiisa uu ku yiri nabiyullaahi maxamed markuu ilaahay uu la hadlayo maxaa yeelay dadku inay fahmaan waayo risaalada nabiyullaahi maxamed loo soo dhiibay waxay ka mud tahay ka mid tahay maamulka hadda aan leenahay siduu dhisan yahay u dhisnay asagaana koonkaas madaxweyne ka ahaa ilaahay baa amar siiyey amarkii uu siiyey ayaan rabnaa inaan qaadno sida hadda uu ka dhawaajiyey madaxweynahana waxaa la mid ah ilaahay markuu lahay nabiyullaahi maxamed wuxuu lahay wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah madaxweynaha wuu noo sheegay oo hortiina ka caddeeyey inuu idinla tashan doono waa aayadda haddan aqriyay ka mid tahay labadaas sababood uu sameeyey baa aayadahan xusayi marka horta inaad saa u fahamtiin wa madaxweynuhu nabiyullaahi maxamed markii la hadlay waxay walow kunta fadlan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd qof jafaaha oo qalbi adag haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlika wax agtaada soo istaagi lahayna ma jirtaan ujeeda waa raxmadii ilaahay uu siiyey fabimaa raxmati min allahi halkaasi ka timi haddaad ahaan lahayd qof noocaasi wax kula joogi lahay ma laha waxaa iga muuqato madaxweynaha hadalkiisu waa dhuuxaay inuu yahay qof jilxan oo adig idiin mugan inuu yahay waana sida laga rabo qofka mas-uulka adkaantana maray doontaa imaan doontaa hadduu mar aad jilacsan yahay adkaantana waa imaana iyadana marka in la ogaado mar kastaba inuu jilcanaado maaha mar kastaba ma jilcanaada risaalada nabigaa masaas nabilaahi maxamed marka saas loo sheegay inuu saasuu jilcay haddana waa adkaa wuxuu ku adkaa waxa wanaagi ah ayuu ku adkaa haddana marka saasaa loo baahaya mas-uulka mar kasta ma jilcanaana waa jilcanaana waana adkaana waa ayso socoto facfu canhum istaqfir lahum dadkii ku xumeeyey dhibaatada kuu geysanay iska cadfi ayaa layidhi nabilaahi maxamed waa sida dadku uu ku hogaaminaya waa aayadda waxaa waaye waa mas-uuliyadda qofka mas-uulka ah loo sheegaya asaga waa marka inaan dariiqaas saarno waa facfu canhum wastaqfir lahum oo dembi dhaaf iska cadfuna dembi dhaaf dhalamaya maxaa ku xig maamulkeedii madaxweynihii asaga ah meel u sigelaya midaa keligiisa waa sigaara walaala socda gabaxan ku dhaha maya washaawiru fi lamr waa meesha ugu muhiimsan uu hadda sheegaayo madaxweynaha washaawiru fi lamr waa idinla tashana arrin muhiima talada waa mid ayadaa markaad tashato joogtood go-aansatana fatawakal allah ilaahay kala saaro waa risaalada ilaahay nabilaahi maxamed usoo dhiiba waay annaga dariiqaasaa nagala rabaa marka inaan qaadno dariiqaas inaan qaadno ayaa nagala rabaa labada aayadoon sheegay waa labada aayadood uu madaxweynaha uu ka bilaabay dib u heshiisiinta iyo tashaawurkii inuu idinla tashanaayo wuu ku mahadsan yahay intaas markaan idhaahdo labadaas ayada madaxweynaha ugu filan ammaan oo risaaladii nabilaahi maxamed ilaahi kusii dejiyey uu ka bilaabay waxaan rabaa marka inaan idhaahdo meeshaan booraan ku qoran waxaa la yidhi dib u heshiisiintii feeskii koowaada soo xirmay iyo taageerada madaxweynaha waxaan rabaa labadaba inaan laba kelimo ka idhaahdo warka intiisa badan guddoomiyaha le guddoomiyaga raallaya waa waa kaa boobaya markaan intaas idhaa dib u heshiisiinta bilaaw sida madaxweynaha u sheegay waa bilaaw dib u heshiisiinta bilaaw weyn oo haddana baaxad weyn waay waa bilaadatay baaxaddeedana eeda u weyn tahay waxaan rabnaa dib u heshiisiintaas inay hore u socoto ma xirmin dib u heshiisiin ma xirmin intii hortay hadishaa sheegtay wixii dhimana waa garan karnaa dib u heshiisiinta marka inta ay tahay dib u heshiisiin sideeda marka yidhaahdo adduunka nidaam u deji waxay leedahay koow iyo laba iyo saddex iyo afar waa soconee mid ku horaysumaba dhammaataba sideedaba bilaaw waayo koow ay leedahay laba ay leedahay saddex ay leedahay afar ay leedahay shan ay leedahay ilaa southwest oo dhan dib u heshiis bay kasoo dhamaatay lagu soo dhameeyo way socon insha allah waxaan rabaa marka inaan idhaahdo dib u heshiisiintii ma dhammaanin waa socotaay waxa maanta aan u fadhino intii maalmahan aan soo wadnay oo soo socday oy laga soo shaqaynayay bilaaw meeshii koowaad waa meesha hadda aan joogno inta kalena waa loo dhimayna sababta aan u nimid oon hoolkaan isugu nimid oon u sheegnay maxay tahay taas waxaan rabnaa inay ogaadaan bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan nooc kastoo yihiin south westa inaysan balaayo qabin colaadna ka dhex jirin nabadna ay yihiin maxaa yeelay waxa nagala filaayay ma aha waxa maanta aan sheegahay inaa ogaatiin wa waxa nagala filaayay ma aha wax maanta aan sheegahay dad ismaqlaayo isdhagaysanaayo istala maqlaayo inaan nahay ayaana meena u sheegnay dad waanu sheegaya waanana maqlaysay waxaana dad isqabsan karana ogaada intaasaan u sheegayaa dad waxaan rabaa inaan idhaahdo mas-uuliyadda waa la kala leeyahay mas-uuliyadda waa la kala leeyahay ee koonfur galbeed dowladda dhexe ninka noogu sarreeya guddoomiyaha baarlamaanka waxaan rabnaa hal shay oo ballanqaadan idinkana idinka rabnaa annaga naga rabtay halkaas shay muxuu yahay halka shay annagu aan ballanqaadayno waxa waaye maslaxad kasta oo hoos imaanaysa oo ku saabsan south west aniga iyo guddoomiyaha inaan gacanta iska haysanayno waxaan idin ballanqaadayna madaxweynaha south west iyo annaga inaan isku xirnaanayno maslaxad kasta oo soodweysnaan ka wada shaqayn doono taas marka mas-uuliyaddaasina annaga qaadano waxaad ogaanaysaan ma idinkala dhuuman doono dowladda dhexe waxaan isku garan waayno isku fahmi waaynoon ay naga yeeli waayaan waa idin imaanayno waxaan laynaa hana dad isku xira inaad isku xirnaan loola baahaya taas markaan xaggaas aadno waxaa ku xiga arrinkan hadda maanta aan halkan waa lagu soo xiriiranay waxaa ku xiga farsamo wa farsamadii annagaa ballanqaadayna inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay annagaa ka shaqaynayno sida aad jeceshiinaynu kusoo dhammaan doonta ilaa hadda mawla adinka waxaa idinka rabo waxaa la idinka raba reersodoys waxay tahay madaxweynaha la doortay inaad garab istaagtay taas adinkaa ballantaas inaad qaataan idinka raba ballantaas ma qaateen gacantu waayo gabdhaha xaggooda taas gacantiina ma la ballanqaaday madaxweynaha loo shaqaynayo waa mahadsantihiin aada idinka mahadcila waa idinka baahan yahay qofka bani-aadamka kursiga wuu imaan karaa kursiga qofku waa imaan karaa laakiin qofka haddaan la shaqeeynin waxma qaban karo waxaan kusoo gabagabayna hadalkayda wadan madaxweyne odayaasha dhaqanka oo hortayda ka muuqa waa marjicii soo dumaysta waxaan ognahay dhibaatadii iyo mashaakilka ay soo mareen inta ka dhimatayaan ognahay oo la dilay inta xanuunsanaan ognahay waxaa loo baahan yahay dadka annaga madaxda noo ah macal adiga madaxda noo ah macal maxamed mursal madaxda noo ah odayaasha dhaqanka wa haddaanan qiimeeyin odayaashaas odayaashaas haddaanan qiimo u yeelin waxa ay mudan yihiin iyo mansabkooda aanan ku qiimeynin annagana qiimo ma yeelin ogaada adduunka wuxuu yaqaanaa oday dhaqan uu yaqaanaa adduunku wuxuu yaqaanaa waddan kasta muslim iyo gaala marjacooda odayaalo marka waa inaan karaamaynaa odayaashaas madaxweyne odayaashaas waxaan kaa xusan adigoo mahadsan ood ogahay inaad karaamaynayso ood la karaamayn doonto in laga warqabo mashaakilaadkooda dhibaatadooda hor kuwa ku hor socda inaad adiga ka dhigata iyaga ay ku hor socdaan odayaal adinkana waxaa laydinka rabaa madaxweynaha wax badanaad soo qabateena waayo adigaad tihiin umurisaad tihiin inaad wax u umurisaan umurisa aad u naqataan umuriso waa inaad u naqataan garabka qabataan aad hagtaan dadka aad la hadashaan wacyigelisaan idinka baahan anigu warkaan iga batay raaliga ahaade meel hadal badanaan joognaaye naga raali ahaade warka isu soo gaaran leenahay warna waxaa laga soo loodiday nuuska bataya faataca lama dhexbadiye hadal lama dhexbo uska badanaa sidiisa mudan madaxweyne waa kusoo dhaweynaynaa إن شاء الله أنت أود أن كلام كان أنا وكالة شقين دونا بابيان ما شاء الله شيء باهي سوكم بسماء ألم أمنا قف كستا إنت أنا هذا ما يشجو وعلى قد واجي عيد مدي وحنوكم والله لك يستح نوعه وأمنك إلى الجنة في عيد الأول كاسر أن قرب سبب سنة والبا أود يسير وصف على الباهي وأنا استغفرت لا دل النصارى حتى أنا أنا يسجع جيسن وسنة جيسن وعن كما تشفى قربا على السبسر نكا صدق عن حلقة استاغ هذا هو كارمي وأنا ما سنتي وهم صدقين بدون بارمانك بدون سنو
xasan sheekh maxamuud madaxweynegii hore ee soomaaliya yese eede uusan dhaliili xukuumadda nabad yoni nolol ee xilligan dalkiyeeda ku taliya hayto weliba uuse sheegaye in xilligan dalkuusa keliyan baahanyi nidaamka dhasan dastuurka yaynan baahnayn keliya taliyanimo
qaarkiisa maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dawlad xoog badan oo gacan adagaa loo baahan yaha dadka gacan adag ku qabato dawlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabata dadka cimrigooda heloon anugu ka mid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dawlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay gacan adag ku qabatee shaksiyaad gacan adag ku qabta dadka uma baahna marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhac arkaan in ay maslaxadooda ka turjumayn waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunka haddii loo arko midaan diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo sunolonaashihii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba beel meel degan oo soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la-aan ay ka jirto intii garanaysaa garanaysee la yidhaahdo waa waxay reerkaas waxay degan yihiin meel saddex subaxley ah saddex maalmoodaa biyaha si meel biyale loo taga loo sii soconaya saddex maalmood kalena waa laga soo soconayaa usbuuc kabacdiaa reerku biyo helayaan reerihii meelaha deganaay markay baraag yaroo biya roobka markuu ay ay biyuhu u aruuraan oo muddo kale intay roobka kale ka da-ay ka cabaan markii dawladdu intay tagtay ay ka dudumiso canshuurtii laga aruuriyey muxuu ahay baabihii iyo taangiigii lagu soo gaday markii dawladdu intay yimaadeen ay dardarto iyo jijibiso ay ku dardartay dadka ku disho ay arkayaan war dayaaraddan sow tii lagu soo iibiyey aniga ma aha war beebahan sow kii lacagtii layga qaaday lagu soo dadkii dilayo dadkii shacabkii aan waxba haysanin waxba galabsanin oo ay ogaasanayaan hebel waxa uu rabaad rabi weyday ama muxuu ahay nidaamka jiraahi wuxuu rabaad rabi weyday war nidaamka hadduu khaldan yahay waa khaldan yahay waanan dhihi karin waxaasi marka sharciyo darro iyo nidaamka la sheegay marka maanta dhalinyaro waxaas waa wixii shalay waayo aragnimo iyo tacliim wax ku qaadashay noo leeyihin laakiin waxaa naga maqan midda hadda uu sheegayo professor political imagination khiyaali siyaasadeed khiyaali mustaqbali ah inaan abuurno oo aan ka fikirno maaha keliya inaan hibanno shalay shalay wixii aan haysanay waxbaan ka baranaynaa waxay wixii ku xumaayeen aan baranaynaa wixii fiicnaayey naga baabi'iyanaan inaan soo celinaan ka shaqaynaynaa laakiin berri aan u baana inaan ka fikirno berri kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ma ahan berri toddobaatankii ma aha sagaashankii ma aha berri waa berri cusub laba kun iyo labaatan laba kun iyo soddon laba kun iyo afartan laba kun iyo konton iyo ka sii gadaal ayaan u baahannahay inaan aan dhahno waxaan rabnaa saas inaan noqonnaan rabnaa ilaahay idankiis soomaaliya noocaasaan rabnaa soomaaliya ammaankeedu sidaas yahaan rabnaa soomaaliya dawladdeedu ay dadka waxaas u qabataan rabnaa soomaaliya adduunyada sidaa ula macaamishaan rabnaa inaan muxuu ahaay aan waxayno adduunyada inaan erino ku buuqno cayno cadow u aragno malaayiin soomaali ana muxuu ahay inta la soo dhoweeyo meel la dejiyo la nooleeyo oo siyaasaddana kaalaga ka soo qayb gala la yidhaha sida hadda la sheegay iskuma kaan qabato
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaalka guda jarne wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo sheegay in xamiidi reedendhasowka deeda danoonka jarta shacabweynaha soomaaliyeed si gaar ahaan shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قراها شعبك قدوم الإيمان بقراها الشعب مدحوينها كونفور قلبه قدوميها برلمانك كونفور قلبه وزيرة فدرالك وزيرة دولة قبلتك اللبانة فدرالك اللبانة dowlad goboleedyada malaaqiyada bulshada inteeda kale oo kasoo fiirgashay salaamta islaamka aynu ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib waa maalin aada iyo aada aan u faraxsanahay oo farxad leh waa maalintii lasoo gabagabeeyey wejigii koowaad oo dib u heshiisiinta koonfur galbeed shaqaaqooyinkii dhacay kadib waa maalin ay is-afiyeen dadkii ku nolaa baydhawa kaas ahaan koonfur galbeed iyo kaas ahaan baydhawaba waa wax lagu farxo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hijirooday maka oo madiino tagay waxyaabaha ugu hubreeyey uu ku bilaabay shaqadiisu waxay ahayd dib u heshiisiin dib u heshiisiinta waxay furu u tahay wax walba oo bini aadamka qabsado waxay furu u tahay nabadgelyada nafteeda furu u tahay oo hadda meeshan looga hadlay waxay furu u tahay horumarka bulshada ha ahaato xagga tacliinta waxbarashada iyo caafimaadka iyo dardargelinta arrimaha bulshada guud ahaan marka umad heshiisaneen wax weyn ma qabsan karto marka heshiiskan wuxuu tusinayaa in bulshadii ay isla noolaan karto ay ilaashin karto amnigeeda ay ilaashin karto wadajirkeeda ay ku dadaali karto in maaragtay dhibaatada odowga ku haayo ay iska qaado marka waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa aan u fogaadinayaa madaxweynaha oo uu ku bilaabay tilaabadii hore ugu horreysay dib u heshiisiin waxaan kale aada iyo aada u fogaadinayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo federaalkii ku-xigeenkiisa iyo wasiiradii federaalka iyo xildhibaanadii federaalkii odayaasha dhaqanku aada iyo aada arrintan ugu mashquulay muddadii lasoo dhaafay todobadii beri oo aan baydhawo joogayna aan u kala harin kulligood habeenii maalin ay u soo jeedeen waxaan leeyahay ilaahay ajar ha idinka siiyo shaqadii ugu wanaagsaneed la qaban lahaabaad qabateen koonfur galbeedna waxay u noqotay tusaale meelo badan oo dalka ka mid ah dib u heshiisiin la-aan baa maaragtay hadda dhibaatooyinka socod u socdaan hadday soomaali isla jiri laheyd dhibaatooyinkan dhacay ma dhici laheyd marka mudane madaxweyne maadaama aad hadda nidaamku ku cusub tahay annaga haddaan nahay xukuumadda federaalka anaga wasiirka cadaalada iyo wasiirada kale meesha ka joog waan ku garab taaganahay insha allah waxaan isku dayaynaa in wasaaradaha dowladda federaalka lala mantaanayo wasaaradaha koonfur galbeed wixii aqoon iyo khibrad ah aan hayno inaan insha allahu kugu garab istaagno oo insha allahu haddaad u baahantana dadkii meesha shaqooyinka oo si kula qaban lahaa oo kale lagu caawiyo intii aada hadda nidaamkaada uu si fiican u istaagi doono mudda amniga waa laga hadlay waa arrin aada iyo aada muhim waaye dadka gobolka kasoo jeeda koonfur galbeed waajibka idin saaran inaad garbaha isqabsataan cadowga la dagaalantaan waana iga dambeeyaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa madaxweynaha iga dambeey aniga waxaan dhihi lahaa un madaxda diyaar waa ay tahay in aydan caawiso laakiin reer koonfur galbeed naftiina waxaa loo baahan yahay in isxilqaantaan isxilqaankaasna aada ku dhistaan dalka isxilqaankaasna aada iskaga kicisaan cadow insha allahu garkiina tahay madaxweyne waan ku taageeraynaa sida ay ku qoran tahay burdhig taageero iyo soo dhaweyn wey marka heshiiska labadiiba waan kula garab taaganahay waana salaabintiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
malaaqdeerow yacquub afhayeenka odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya yaanka baaqi siyaasiyiinta ee siyaasadda tiidayo khilaafka ku dhexeeyay in yeehan dhahgeliyana shacabka koonfur galbeed siyona saameyganka kuweelana shacabkana yoonagadan haano siyaasadda tiidiyo yoo xalku deeran kuma amnaqaan ma inahan baleeyayaane oo buusan bari buusan daraanay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aqantaan marwe banteegan amuune madaxweyne ilaahay baybakiinku kuuganaaduuna dhaqankeenna iniyo leehay guurkasiyo in laka erro maalantii buugayjari wallaahi sidaan niinmarayana lankahaniinbahi lana aqila oo aqabad badan dhawaqmee aqabadooynkii nahay sidii noobiyu leh ya ilaahay kiinku tuugana insha allahu tacaala halyar fabrengana may diraane gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane gudoomiye adigoo eedyadin mahadsan wakiilow ku ah dowladdeena federaalka waxyaalihiidii beesi koowaad arbahayn in dhamaadanay talamaydinsiyaanay lankaso dhabdeeri haddiise dhimasho aada lahayd haddii dhaawac aada lahayd haddii siyaasadda meelaha markaasa fadaana labinkii hadalahay dhammaantooda may fadaanayni dowladda federaalka naga rabisaan un odayaalkiyeenamiimalaanayen wanaga fadaan ini ummadan nabadgelinka noolaasa fadaan ini arintaasow xooga saarto adi iyo may intu koraa nabilahay musiibo laftihaayada yamaylay duulaha la qaade markaasa mayreena duulanka qaaday adii ilaaagaadhay juulaaday unun inta qaacidun inta qiiba badyaana un saasnihiini isindhagantiinka qodyaana may badaane lankasto dhibaato deeri shacabkan koonfur galbeed in la kor istaago badaana shacabkan koonfur galbeed dhibaato badan hamarti shacabkan koonfur galbeed dowlada fadaaya shacabkan koonfur galbeed dacwad fadaaya shacabkan koonfur galbeed nidaamkii kala dambeynaan baahan yihiin mudane gudoomiye mudane gudoomiye ku-xigeen dowladeena federaalka mayba ka codsadaane inay arrimaha koonfur galbeed sagaal alaydeeri waxyaalo badan oo dibindhaca ka dhigi waxyaalahaas dibinkudhaca inahan ku kabsitoo badaan insha allahu tacaala dubheshiisinta eedayeelaan bogaadiyaan dubheshiisintunuqiibkue hamii maalana hanjeedna hamii maalana yaama inteegna wadankan dubheshiisi ku dheelo hamii maalana inteegayiin odayaalka dhaqanka iniyoonay dowlad oo soomaaliyeed la helo oo la helo dowlad soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed la helo yaan teegna helle intaasba may baahanyeen dhidibada in liincaasu in la garab istaaganaadoo baahanyihin dadkan koonfur galbeed sidaysan kuwa qabtan darkeedin nabdeedu laakiin muddo badan markii la dhibaatay muddo badan la dhibaatay muddo badan la dhibaatay runtii alla iilo dadka dhibaateeya abaabad xumo iyo dhibaatooyin badana la kulmaaya markii dhabiijaysidu ma heraane cun ilaahay aroog laakiin ilaahay magantiska ku galayna dareema kortaan dhibaatadiisu la kulmao dadkan unoo wakiil ku eh miifadaanu khilaafal siyaasadeed miifadaanu abnihumo miifadaanu in dhibaato barlelin awro ununa dadaalaan isinna dadaala insha allahu tacaala garab istaag badanna noo helaataan haddii unahno odayaalka dhaqanka shacabkana mayba codsadeen iniyo annaga nuglaadaan madaxdooda xeer qaran xeer dowleed xeer golomadaas iniyo annaga nuglaadaan ma adan lahay niimadayaw iniyo ila ku furaysaaya shalay markii dhibaatada jirtay meelu ku bowdal waayo markii odayaasha dhaqanka hodaleen badoomiyahooda baarlamaanka federaalka hadalay madaxweyne markaasu maniin roogne markaasaa dadeeyaanay runtii waan istaagay dhibaatadii noo roogsatay haddana sidaas oo kale siin kocodsidaana siindoocayaana war unoo hadee gooleen ajalaan ujuureanana siyawma jaro ilaahayaa ku fadaan inay dambe dhaafnaysi islaacaga la suubiyo ilaahayaa ku fadaan qof kale una ku fadaan male lacag maka weydiyaano war kale maka weydiyaano in ilaahay dambagaana ka dhaafo ummadaan saas hormarka sheegay walaawnun halgamaan eedeer ama hasantiin war badana inay jaray waqtiga cariiriyu khayr badana siin rajaya waana kuma anaqaana qaabka qiimaha badan leh tallaabada jayla ah oo madaxweyneena qaadiy eedeedan kuma anaqaana waanan hambaliyeeyana insha allah mudane madaxweyne ilaahay haybarkii kusuugana marlamaan marsadaha in walbanu guulkahaysiyo tallaabada horumarka ilaahay guulkiisiyo tallaabada nabadgelyaha in ilaahay guulkiisiyo dhisada dowladnimadana ilaahay guulkiisiyo intaas ay ka dolayaan cintadaana allah reejiye caafimaadkaana in allah kasiiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal iyo uu namaadan intaa ka gebagabeeyana antideedanku kulamaanako kallemade anoo saaxiibkiin bishaar mayuusan leh saasiyona ebmaanaalla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
It's the
Vividor.